madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan ayaa magaalada Kismaayo ka dhagax dhigay waddo laami ah wejiga labaad qaybtiisii saddexaad oo muhiim u ah bulshada magaalada Kismaayo munaasabadda dhagax dhigga waxaa ka qayb galay maamulka magaalada Kismaayo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland iyo marti sharaf kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan ayaa ka warramaya ujeedka dhagax dhigga waddada laamiga ah marka waxaan aada uga mahad celinayaa ficlan mashruucani inuu siduu yahay u socdo bacdallaahi waxaa sabab u ahaa dadka shaqada ku jiray waxaan weliba aada ugu sii mahad celinayaa dadka reer kismaayo jajbaga reer kismaayo oo arkay waddadu dantahay ugu jirtay waxay ku tahay maalintii ugu horreysay markii la bilaabayay mashruucan jidkii hoose xeebta marayay qof waliba wuxuu ka hadlayey mitir yar in laga dumiyaa inay caqabad ku tahay maantana dadku iyagaa ka hadlaya qolo maalmaha qaarkood canaano badan iyo wax badan habaar soo duugaysaba ducadoodu waxay ka badantay habaarkoodii iyagaas nasakhaya sababtoo qofku wixii waxay u yeeshay macnay u samaynaysa mashruucani markaa wasiir aad baad ugu mahadsantihiin waan u mahad celinayaa nuurcadde ilkana adeerka waay inkastana inuu iga daawan yahay iyo qoladan injineerada iyo tiimka wasaaradda howlaha guud la shaqeynaya mashruucan gacanta ku haya kulligoodba sida xilkasnimadooda iyaga iyo degmada ay uga shaqeeyeen inaan caqabad iyo dacwad iyo isqabqabsi min ayna uga iman waxaan rajaynayaa ciddii wax dhisan weydoo dhan inaan annaga lanoo soo shifti gareeyo annagaa diyaaro waan xaaqaynaa haddii layna xataa magaalada kulligeed hala banneeyo laamigaa laga dhigayaa diyaar baanu nahay aad baad u mahadsantihiin shirkadda dhisaysa waxaan odhan lahaa shalay raadkaa qolo hortiin baa jirtay ha ku fashilmina waxbaa lalaga waayey iyo lacag baa goday howlanina idinkuna wasiir waxaan isku dayaa broseyska iyo sida shaqada ku socota inaad fudaydisaan wixii idinla soo jirsada had iyo jeer oo ayna noqonin in istaakul kale uu ku yimaado aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaan waddooyinka dhammaystiri doono aniga sharaf bay ii tahay idinka sharaf bay idiin tahay dadkoo dhan waxay u tahay sharaf inaan helno magaalada kismaayo halka waddaa hadda dhexda ay lahaan jirtayna iyadana waxaan rajaynayaa inaanu helna in dayactir lagu sameeyo dib dhagaxjabinta iyo ilaa garoonka la isku xidha markii mashruucan hadda faystriigiisu uu dhammaado aad baad u mahadsantihiin dhagax dhigga waddadan ayaa kaalin ka qaadan doonta horumarka quruxda iyo bilicda magaaladaasi